runtii waraysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid ee wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool halkaa uu ka dhacay shir ay isgu isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo somalilan heshiisna uu ka dhacay taana waxba kama ay jiraan wada socotaan oo toddobaadkii hore ee ciidamada somalilan waxay si kaldaraha usoo galeen gobollo puntland ah sida gobolka sanaag iyo gobolka highland ciidamada puntland ayaa halkaa tegey kadibna way ka baxeen noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada awrboogeys awrboogeys waxa ay kula kulmeen dadkii shacabka ahaa ee meesha joogay dad inta lasoo ururiyay dhinacyada lagala maray sidoya laga qaatay oo laga hadalsiiyey unbaa meesha ka dhacay waxaase la yaab le wasiirka oo saxabiid oo runtii aan anigu aqoon badanna uleeyahay deegaankaana cabsinimo iyo xididnimo labadaba ay ka dhaxayso inuu siyaabaha qaarkood u hadlo waxaa lagu been abuurtay garaadka beeshaas oo kamid a garaadada ugu waaweyn dhaqanka soo jireenka ah ee dadka sool sanaag iyo cayn garaad taleebaan garaad maxamed oo ilaahay caafiya xanuun u joogay magaalada abudabay oo la sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu sidkaa joogay oo uu wax ka saxeexay go-aamada dadka lagu maran hadaadinayay garaad taleebaanna dee sidaad la socotaan internetka iyo meel walba waad ka heli kartaan iyo youtube-kada ee waraysiyadii laga qaaday oo uu arrintaa ku beeninayay runtii waxyaabaha ashkaraar kale ee dhacay ayay taasnada ka mid tahay wasiir ilaa hadda annagu ma hayno cadeymo muujinaya in odayaasha sida adigoo aad ka dhawaajisay in qoryo inta dhinacyada loo qabtay video laga duubtay laakiin wasiirka warfaafintu wuxuu leeyahay meesha inay u tageen in ay nabadeynta ka qayb qaataan oo ay fududeeyaan gogashii madaxweynaha somalilan uu ku baaqay beelihii isdagaalayay in arrimahani iyo horumarka laga wada shaqeeyo oo wax dhibaataha ma uusan sheegin marka maxaa ku jaban haddii beelaha gobolka dega ay heshiiyaan oo cid kastaba u garqaadee ama u fududaysa wadaxaajoodyada ay yeelanayaan samal waxaa fiican horta dee in uu wasiirku meesha uu ka hadlaayo horta dhibaata ka jirto marka horeba meesha awrboogeys la yidhaahdo ama degan degaanka awrboogeys ma degaankaan aniguba kasoo jeedo isaguna uu aqoon fiican u leeyahay wax dhibaataha iyo wax colaada iyo wax shacabka meeshaa degan uu dagaal oo ka dhexeeya ma jiro haddii uu leeyahay somalilan baa fududaynaysa waa la soconaa gobolka soon ee degmooyin kamid a oo koonfurta gobolka sool laba beelood oo halkaa wada dega ama anilahde hal beel oo wada degta ayaa dagaal sokeeya dhex maray somalilan wey dabkaa hurinaysaa runtii labada dhinacna waxaanu aaminsanahay inay iyadu shabshada iyo dhibta iyo shidada ay ka dambayso ay dadkaa isku hubaynayso walaalaha ah taasina waa xaqiiq marag ma doontaa deegaanka awrboogeys wax shabshada wax degaala waxba yara jamaalow ma jiro taasina waa waa war aan aan jirin weeyaan wax la nabadaynayaana somalilan haddii ay jirto waxaan umalaynayaa de meelaha ay gacanta ku hayso dadka degan ee kasoo jeeda gobolada sool sanaa inay iyado dab isugu dhiibaan mooyaane inay weli heshiiska wanaag lagama hayo laakiin wasiirku marnaba ma uusan soo hadal qaadin inay iyagu doonayaan in colaaddu ay sii socoto wuxuu ka dhawaajiy o uu ku celceliyey in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo dadka deegaanku ay la hadlayaan oo odayaashu ay isu keenayaan idinkuna waxaad sheegaysaan in ay colaad somalilan wado arrimahan sidee bay isu qaban karaan way isu qabanayaan waxa weye jamaale wixii xaqiiqdaa weeye caalamkuna waa ogyahay ummadda soomaaliyeed ee gobolka sool sanaaga iyo cayn reer puntland iyo reer somalilan gobolada waqooyi deganaba way ogyihiin midda dhibaatada iyo gardarada wada ay kusoo duulaysaa gobollo kale somalilan weeye ciidamada puntland iyo kuwa somalilan markay gobolkan sanaag iyo gobolkan la yidhaahdo highland ee puntland ay dhawaan isugu yimaadeen sanduuqyadii been abuurka ahaa la keenay ay u hirgeli weyday ayay caradii ay halkaa uqabeen awrboogeys oo magaalo yara xilli abaarinta ayay kula dhaceen dadna la ururiyey laguna qasbay dadka qaarkood inay hadlaan marka ugu horeysa horta dhinaca dhibaatada waxa wadaa waa somalilan waxa xadadka soo gudbaya waa somalilan waxa raba inay dalaal ay qabsadaan waa somalilan puntland iyo dowladeeda iyo ciidamaduna diyaar bay yihiin xadadka puntland inay difaacdaan